ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo daafuray shalay shirka maalgashiga soomaaliya ayaa wuxuu socday muddo laba maalin ah waxaana lagu soo bandhigayay sidii looga faa'iidaysan lahaa fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadaha maalgashi ee ka jira dalka shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa wuxuu intuu socday kasoo qaybgaleen ganacsato ka socday waddamada bariga afrika iyadoona lagu soo bandhigayay fursadaha waaweyn ee dhinaca maalgashiga ee ka jira soomaaliya kuwaasoo u baahan in lagu sameeyo maalgelin si bulshada soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beene beene oo soo xiray shirka ayaa wuxuu ugu baaqiyey kasoo qaybgaliyaasha iyo ganacsatada soomaaliyeed inay maalgashadaan soomaaliya wadaagta ku ahayn iyo ganacso kale oo dheeri oo ka faa'iidaysanaysa fursaddanba ay shalay iyo maantaba ay halkaa nala joogeen laba maalmood oo session dhammaystiran oo baanalo ah oo xog isweydaarsi ah oo network iyo isbarasho iyo sheekaysi ah oo ah carwo ganacsi badan oo ilaa iyo afartameeye iyo dhowr kambani ah ay ku soo bandhigeen alaabaha iyo productska iyo waxa ay rabaan inay maal macnaha ay suuq geeyaan ayaa halkan lagu soo bandhigay shirkaani waxuu noo noqon doonaa shir mar kasta irdaha u fura joogteeya xiriirkana sii ballaariya laguna mataqaanaa kulminaya dadka daneeyaasha maalgashatada ah ee soomaaliya inay maalgashadaan rabaan waxaan sidoo kale ka faa'iidnay wasaaradda way qabataa sanadkii labada kun iyo labaatan iyo labadine novembar inaydan umalaynaa waxaan qabanay shirkii caalamiga ah ee maalgashiga oo aan dadka maalgashatiga adduunyada oo dhan aan ku casuulnay oo dee dad aad u tiro badan kasoo qayb galeen laakiin shirkan wuxuu si khaas ah mandiqadan east africanka ayaan aan aan aan aan bulshada bariga africa waddamadan oo aan soomaaliya qayb ka noqotay baan si gooni ah loogu marti qaaday xalayna waa waa waa taan casho weyn isugu nimid fursad aad iyo aad u weyn ayaa soomaaliya ugu jirto in dalkeenna fursadaha ka bannaan ee maalgashi in la maalgashto ganacsatada timid oo aanan weligood soomaaliya imaanin warbixinnadii shalay iyo xalay iyo maantaba halkan ay ka soo jeediyeen waxay ahayd in